wasaaradda qorsheynta somalilan yaa weliba tababar ka saabsan gargaarka degdega ee magaalada hargeysa aan ka qabatay shaqaalo wasaaradaas tababarkan uu subiyaye ururka soofa yaa weliba shaqaalo wasaarada ka bara doone sidii oon badbaadi lahaayeen nafti iyo weliba tan bulshada maxamed ibraahim agaasima waaxda shaqaalo wasaaradda qorsheynta somalilan iyo weliba uusoo ku warbiyey injiedka tababarka
sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tiimka sofa oo traininkan idisiin doona maanta iyo berri toole wuxuun baan iftiimin doonaa uun arrimaha maanta traininkan laydin siinayaa iyo faa'iidaduu leeyahay waktigan aynu ku jirno waxaynu ognahay in magaalada ama waddanka ay ku jirto uu ku jiro xaalado caafimaad oo oo xanuuno yaroo bacteriya ay ka dilaacday marka anigu waxaan isleeyahay waxa wuxuu yimid trainingkani wakhtigii loo baahnaa ayuu yimi inta badanna qofku aqoontu doona ha yeeshee hadduu b h d yahay iyo hadduu primary secondary ama secondary yahay aqoontu maaha wax meel istaagta waa wax socota waa wax maalin walba abdheyd u baahan dunidu isbedel bay samaynaysaa qofku halkii uu maalinkuu jaamacadda ka baxay halkii uu taagnaa hadduu taagnaado nolosha de abdhate baa ku socdo wax badanoo isbedela ma samaynayo marka waxaan rajaynayaa inaad trainingkan iyo qaar kaloo ay waaxdu gacanta ku haysaba wakhtiga loo baahda aad ka faa'iidaysataan tiimka hawshan wadana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wixii de maanta one weyd aad kororsataa one weyd haddii aad kororsatid de way kaa dhinnayd haddii aad training laba cisho soconayo oo caafimaad ka hadlayo dee si shaksiya kuu saameynaya ama si shaksiya ku anfacaya marka laga tago one weyd aad maanta kororsataa inta badan noloshaada waxbuu kusoo kordhinaya waxaan rajaynayaa inta badan shaqaalaha dowladda waxaa la yidhaahdaa uma jajabna inay wax kororsadaan uma halkii taaganyiin inay kor uga socdaan laakiin kalsooni badan baa idinku qabaa dee waxaan rajaynaya inaad si fiican uga qayb qaadan doontaan tiimka hawshan bixinayana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa